I am Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha maaj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
todobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dood ku saabsan dowrka gabdhaha soomaaliyeed ee waxbartay ay ku leeyihiin dhanka nabadda gabdhuhu iyagaa ah kuwa ugu horeeya ee dhibta dareema hadday tahay hooyo hadday tahay gabar gabdhaha warbaxbarta marka marka la yimaado ee rol fiican bay qaadan karaan ama door fiican bay qaadan karaan waxaan nahay majority ama dadka ugu badnaaya go-aanka loo gaaraya xaq waxaan u leeyahay meesha go-aankayga lagu gaaraya inaan markhaati ka ahaado heesta maanta aan idinku talagalayna waa
iyo duur leedgashaaye igu soo dirtaa dadkaagiygu daada anaa ku doortee dacwada ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa sabtida maanta ah dalka turkiga ka saaray heshiis caalami ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka sida lagu qoray wargeeska rasmiga ah ee lagu faafiyo dekreetooyinka dowladda turkiga xukuumadda ankara ayaa heshiiskani oo loogu yeedho golaha yurub ka saartay turkiga wargeeska ma uusan bixin faahfaahin ku aadan sababta uu turkiga uga baxay heshiiskaas hase yeeshee waxaa tallaabadan cambaareeya dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee turkiga kuwaasoo sheegay in tani ay sababi karto inay sare u kacdo dhibaatooyinka ay la kulmaan dumarka turkiga heshiiskan oo sanadka labada kun koob iyo tobankii lagu saxiixay magaalada istanbul ayaa dhigaya in laga hortago la maxkamadeeyo lana cirib tiro rabshadaha ka dhanka ah dumarka wuxuu sidoo kale xoojinayay sinaanta ragga iyo dumarka sida ay qabaan dadka muxaafidka ah ee turkiga tan iyo markii ay midooda yurub iyo turkiga kala saxiixdeen heshiiskaas waxaa sare u kacay dilka iyo weerarka sanad walba loo geysto dumarka turkiga waxay kaloo heshiiskani ku eedeeyeen inuu sare u qaaday soo shacbixidda ragga isu ekaysiiya dumarka iyo in uu wiiqayo haykalka iyo qaabdhismeedka qoysaska turkiga xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa ugu baaqay madaxda soomaaliya in ay dhinac iska dhigaan ujeedooyinkooda siyaasadeed islamarkaana ay qabtaan doorasho hufan oo xalaal ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ugu baaqay madaxda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada federaalk ah in ay dhinac iska dhigaan ahdaaftooda siyaasadeed ee kooban sida uu ku tilmaamay islamarkaana ay gutaan waajibka ka saaran shacabka soomaaliya si degdeg ahna u qabtaan uguna heshiiyaan qabashada doorasho hufan oo loo wada dhan yahay
warkii dunida ayaa intaa inagaga dhan halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey cabdilcasiis barrow
nabad saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee v o a soomaali waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo magaalada muqdisho jooga waxaan uga hadlaynaa guud ahaan barnaamijka kaalinta gabdhaha soomaaliyeed ay ku yeelan karaan wadaxaajoodyada bulshada dhexdeeda ay xalinta khilaafaadyada mararka qaar soo kala dhexgala bulshooyinka ay la nool yihiin iyo deegaanada ay ku sugan yihiinba barnaamijka waxaa igala qaybgalaya kaafeena leye oo hogaamisa shabakad gabdhaha warbaahinta ay ku midaysan yihiin ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo xamdi xasan yuusuf oo ku nool magaalada muqdisho kana mid a gabdhaha muqdisho wax ku bartay dhammaantiinba kusoo dhawaada v o a waxaan jecelahay aan xamdi ku bilaabo xamdi gabdhaha soomaaliyeed ee waxbartay kaalin wada hadal ma ku dhex yeelan karaan bulshada markay yimaadaan in loo baahdo in la xaliyo khilaafaadka bismi illahi raxmaan raxiim bahda v o a iyo adigu cabdicasiisa waan idiin mahad celinayaa guud ahaan sidoo kale bulshada soomaaliyeedna waan salaamayaa marka la yidhaahdo gabdhaha waxbartay iyo kuwa kaleba bulshada rool way ka qaadan karaan dhinaca dib u heshiisiinta sababtan saa u leeyana waxa weeye gabdhuhu iyagaa ah kuwa ugu horeeya ee dhibta dareemo hadday tahay hooyo hadday tahay gabar hadday tahay inan yar oo ayadana aan weli aqaan gaarin hadduu cid kale dhib soo gaarana waa qofka relatedka ama xiriir kalele oo dhibka uu soo gaarayo marka qofka ugu dhow ee nabad inuu ka shaqeeyo ama wadaxaajood uu ka shaqeeyo waa hooyada gabdhaha warbax barta marka marka la yimaado oon aniguba aan ka mid ahay rool fiican bay qaadan karaan ama door fiican bay qaadan karaan hadday tahay in bulshadii ay ku wacyigeliyaan hadday tahay in waxgaradkii ay ku dhaqaajiyaan ay yidhaahdaan sidaabaa bulshada u fiicana qaata maadaama ay ogyihiin baahida bulshada waxay ka qayb qaadan karaan dad waxay ku dhiirangelin karaan iyagoo samaynaya foorumyo iyo dhiskaashino qabanayo inay doodo u furaan oo looga hadlayo nabadda muhiimadda ay leedahay dhibta waxa laga dhaxlayo waxaasoo dhan gabdhuhu gabdhaha aqoon-yahanada ah door fiican bay ka qaadan karaan sidoo kale waxay ku buushgarayn karaan sistamyada markaas jiro dhinacay doonaanba ha noqdaan hadday tahay heer federaal ama heer istid hadday tahay gabdhuhu meel kastay joogaan waxbarteen way ku bushgarayn karaan waxayna ku xirantahay hadba gabdhuhu qaabka ay u wajahaan wayna ka qaadan karaan wayna soo qaateen oo dalkan markii dhibka uu gala dadka badbaadiyey hadday tahay wadaxaajood hadday tahay nabad dhiis hadday tahay isku keenid hadday tahay badbaadin hadday tahay waxbarasho wax qaata waxyaha gabdhaha
sida ay xamdi u sheegaysa kaafi markaad eegto dumarka kaalin fiican ayay bulshada ugu jiraan wadaxaajoodkana waxa ay muhiim tahay gabdhuhu inay ka qayb qaataan sida ay ku doodayso laakiin waxaa la isweydiinayaa soomaaliya oo maanta colaada ka soo kabanaysa dhallinyarada waxbartay ee dumarka ay aada u badan yihiin ma muuqataa gabdhaha kaalintaasi inay maanta u furantaho ay ka qayb qaadan karaan
barow waad maasantaa adiga iyo xamdiba way u furantaa kaalinta inay gabdhaha ka qayb qaataan doorkaasna way leeyihiin aqoonteedina way leeyihiin marka wadaxaajoodka laguu sheegayna waa wax dhaca nolol maalmeedka caadiga ah wax dhaca waayo oo guriga ka dhaca oo waa waxaa la dhihi karaa waaba qofka hooyadu ama gabadhu waaba qofka maalinlaha u sameeya wadaxaajoodka because wadaxaajoodka wuxuu wuxuu saldhig u yahay wada noolaashaha familka caruurta hooyada aabbaha dariska so marka dadka waaba dadkii dhaxalka u lahaaba inay sameeyaan wadaxaajoodka doorna way leeyihiin laakiin waxaa jira caqabado badan ee kasoo horjeeda laakiin doorkooda wuu furan yahay iyagana doorkooda way leeyihiin
waxaa tiri waxaa jira caqabado badan oo kasoo horjeeda maxay yihiin caqabadahaas markii la dhaho gabdhuhu wadaxaajoodka hakasoo ha kasoo qayb qaataan ama qayb ha ka noqdaan horta dumarka soomaaliyeed sida dhaqanku yahay markii la dhaho ha la wada hadlo gugulahay ficiyaan waa sida dhaqanka laga laga sameeyey laakiin sida saxda maaha waayo dadka go-aanka loo gaarayay qaybkiihiin waxay xaq u lahaayeen inay wadaxaajoodka wax ka qayb galaan wadahadallada dadka dhexdhexaadinta shaqada qabanayaan ay qayb ka noqdaan laakiin ma noqon inay labada shaqaba qabtaan oldoo ay jiraan dumar shaqadaa qabta waa number yar aaday u yaryihiin caqabadaha waxaa ka mid a sababtaasaan kusoo sheega oo ah waa dhaqan waa dhaqan wax la abuuro dhaqan ah waaye in oo gabdhaha aan lagu darin dadka masiirka go-aanka gaare ee meesha lagu wada hadlayo wada hadalka qayb ka noqda waxaa kaloo caqabada ku ah gabdhuhu uma diyaarsana in wadaxaajoodka ay qayb ka noqdaan waayo xitaa maadooyinka wadanka lagu barto kama mid ahan subjectyada la barto in negotiation iyo mediation kama mid aha waxyaabaha gabdhaha availabilityga training ay u helaan kama mid aha so marka waxaa adkaanaysa waxaan ayadoo culture dhaqan ahaanba adkeed awal in oo gabdhuhu booskaas ay yimaadaan oo roolkaas aysan societygu aaminsaneen inay gabdhuhu leeyihiin haddana haddana cilmigiisii oo haddana wadanka ka maqan yahay so caqabad kalaa jirto labadaas caqabado isdul fuulayaan waxay keenayaan inay gabdhihii ku yaraadaan miiskii wada hadalka inay tagaan ama meesha lagu wada hadlaayay waa gartay soomaaliya waad la socotaa xaaladda ka jirta xamdi baan jeclaan dib ugu laabto waxaad sheegaysaan in gabdhuhu ay muhiim yihiin inay wada hadallada ay qayb ka noqdaan haddana mararka qaar waxaa muuqata in dumarka soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn inay u baahan yihiin wada hadallada inay qayb ka noqdaan oo mar kasta waxay gadaal ka jiraan go-aamada ay raggu gaaraan arrintaas maxaa sabab u ah
cabdicasiisow markaad tiraado kuma baraarugsano go-aan baad noo gaaraysaa gabdha ahaan way baraarugsan yihiin laakiin waxaa jira waxyaabo ku horgudban oo laga yaabo inay sababaan inaysan soo muuqanin waxaan taa u leeyahay waxa weeye gabdhaha soomaaliyeed markaan dib u eegno waxay rool fiican ka soo qaateen dowlad dhiska in dowladayna dib loo yagleelo iyagaa rool ka soo qaatay waxay qayb ka soo qaateen in caruurtayadii wax la baro oo la badbaadiyo waxay qayb ka soo qaateen in dadkii ay isku yimaadaan soomaalidii oo ay wada hadal furaan ay ku dhiirageliyaan oo bulshadii iyo dalkii ay badbaadiyaan waxaasoo dhan marka waxay u sameynayaan waxay tahay in uun la helo wax lagu wada hirto ama dadka ay ku wada midaysan yihiin marka iyagoo caqabadahaas xallinayo in la dhaho kuma baraarugsano waxay muujinaysaa in doorkoodii la xaqirayo laakiin in wada hadaladii ay qayb ka noqdaan ay fadhiistaan oo go-aamadii wax ka gaaraan taaba
sababaha marka dee markii ragga la yimaado intay sad bursadeen oo iyagii wixii dhan la guureen bay waxay ku leeyihiin dumarka uma diyaarsan hadde umaada ogolaaninba wixii adiga aad dayacday bay ayadii buuxinaysaa adiga waxaa dayacdii la buuxinayo micnaheeda ma inaanan u diyaarsanaynin laakiin hadda waqtiga aan joogno dumarka iyagu way u diyaarsan yihiin dhibka meesha uu ka jiran waa meesha ay kaafiya ay sheegtay oo ah bulsho ahaan oo xitaa markaan wada hadlayna aan leenahay dumarow idinku malihidiin waxaan xaggas fariista ama ha laydiin soo gaaro ma ahan sax maahan waa in la fiiriyaa waxyaabaha ay xalinayso waa in la fiiriya dhibaatooyinka ku hareeraysan waa in la ogaada dhibaatooyinkaas ay iyadu hortaagan tahay haddaysan hortaagnaan lahayn inaysan imaan lahayn fursaddan lagu wada hadlayo oo go'aamada lagu gaarayo oo wax lagu hogaaminayo marba haddii doorkii raggu ay soo banneeyeen oo shaqooyinka iyo nolosha iyo hal abuurkii nabadda aad samayseen in wada hadallada ay qayb ka noqotaan kaafi maxaad uga baahan tihiin waxaan uga baahannahay horta meesha lagu wada hadlaya waa meel go-aan lagu gaarayo waxaan nahay majority ama dadka ugu badnaaya go-aanka loo gaaraya xaq waxaan u leeyahay meesha go-aankayga lagu gaaraya inaan markhaati ka ahaado xaq waxaan u leeyahay waxyaabaha go-aankayga lagu gaarayo inaan ka doodo xaq waxaan u leeyahay waxaan rabitaankayga inaan soo bandhigo oon diido oon yeelo oo waxaan hadhow ilmahayga iyo mustaqbalka iyo ummadda soomaaliyeed aan u arko inaysan dan ugu jirin aan ka hadlo oon ka doodo oon dhaho kani nooma qaadmo kani way noo qaadmaa marka waxay naga caawinaysaa oon uga baahannahay in masiirka dalka oo hagaago waxay qayb ka noqonaysaa in dumarku ay wadaxaajoodyada ay qayb ka noqdaan waayo baahida bulshada iyo caqabadaha societyga haysta marka gudaha la galo you know kor haddaan iskala hadalno been baa isku sheegaynaa laakiin runta haddaan isku sheegno gudaha isla gelaynaa gudaha markii la isla galo waxaa loo baahan yahay degma dariska yaa og xaafadda yaa og dhibaatada yaa og biila-aanta yaa og baahida yaa og abaarta waxaas dhan yaa og really ninka ma oga really waxaa og waxaa hooyada because canuga markuu baahdo aabihii uma tagi u tagayaa hooyadiis markii lasoo dilina aabihii uma tagi u tagayaa hooyadiisa u tagayaa sababta ugu tagaya ma taqaana waa qofka ugu dhow ee baahidiisa dareemi kara marka maadaama aana dadkii baahida bulshada dareemi karin waxaan xaq u leenaha bolasi kasta ama ajende kasta ee looga hadlayo danta dalka qaranka dadka inaan anaku horjoog aan u noqono oo wadaxajoodka aan ka qayb galno haddii kale qabyadu ma dhammaanayso qaranku qabyu hanaya waxba isbedelayaan waa gartay waxaan jecelahay xamdi inaan dib ugu laabto xamdi waxaa la yidhaahdaa markii laga hadlayo dumarka xagga go-aan qaadashada iyo emotionka ama dareenka oo kale aaduu ugu badan yahay marka ragga loo eego oo tusaale oo kale gabadhu markay wax yar aragto waxaa laga yaaba durbaba inay saamoodo go-aano deg degana ay qaataan taa mararka qaar soo maaha waxyaabaha soomaalida ay u arkayaan in xaajoodyada dumarkaan laga qayb gelin
cabdicasiis mar kale aad baad u mahadsan tahay dareenka qofka waa wax qof walboo bini aadana ku abuuran dadkuna heerar bay kala yihiin aniga iyo adiga iyo kaafiyo isku emotion ma nihin ama isku dareen ma nihin qofba siba wuxuu dareemayaa taas waa mid generaaliya laakiin laguma go-aamin karo inay go-aamada masiiriga ah ay qayb ka qaataan emotionkooda aad diidayo laguma go-aamin karo waxaan lagu go-aamin karin wadaxaajoodyada inay qayb ka qaataan emotionkooda diidayo laguma go-aamin karo waxaan lagu go-aamin karin bulshadooda rool ma ku leeyihiin laguma go-aamin karo ama door ma ku leeyihiin waxaa lagu go-aamin karaa gabadhan sida wiilka ama ninka ragga ah iyo gabadhan gabadha gabadha dhaaftaan le daan ninka ragga marka aan dhaho ma ogtahay ma leedahay aqoonteedii ma leedahay kartideedii ma u diyaarsan tahay ma ka go-an tahay sida kategoriska ninka lagu xunaya si lamida in loogu xusho baa muhiima tusaalaan ku siinayaa go-aamada masiiriga ah umu salama waxay ahayd mid ka mid ah xaasaskii nebiga ya salallahu caleyhi wasalam go-aamada ugu adag oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam qofka taladaas dhiiba ayaday ahayd soo xagarata maahan maxaa loo oran waaya maalintaas emotionkeedaba yaan la raacin waxaa laga yaabaa inay emotion ku tahay khadiija radiallahu canhu ayada laftirkeedu waa ogeed waxay ahayd qof hanti leh oo nebiga si fiican u soo caawiyey tusaalooyinkaas waxayna siinaya stil dumarkeena inuu door u bannaan yahay laakiin waxa nagula horgudbaya ah emotionkiina waaye diintu idiima bannaynin idima yeelayso waa waxyaabo beer laxawsi ah inaguna bulsho ahaan waxaan u samaysana inaan wax dhegaysano inaan wax baarno dib aan u raacno ma ma ogolin marka emotionkan waxaan leeyahay laguma go-aamin karee ilma adeerayaalow rag iyo dumaru dalkan wuu naga dhexeeyaa aan u wada fikirno yaa yaa yaa ku habboon oo waxaan ka dhabayn karo
waa waa arrin fiican tusaalooyin wanaagsan ood soo qaadatay waxaan jecelahay inaan kaafiya dib ugu laabto kaafiya dhaqanka soomaalida marka dib loogu laabto wada xaajoodyada iyo wada hadallada geed hoostii ayay ka dhacayeen waxaa ishor fadhiisanaya odayaal guurti ah dadka kalena way joogeen dumarkana bannaankay ka joogeen marka dhaqankii soomaalida oo sidaa lagu ogaa gabdhaha waxbarta hadday yidhaahdaan wada xaajoodkii iyo arrimihii laga hadlayay go-aanadii baan rabnaa inaan hadal iyo kaalinba ku yeelno sidee laysku aqbalsin karaa
horta markaan dhaqanka dib ugu laabano dhaqankeena wuxuu ahaa dhaqan adag waxaana keenaya nolosha miyigu waa nolol adag taasaa keenaysay in raggu ay keligood intay meel fadhiistaan ay keligood sheekaystaan ay weliba u arkaan dumarka iyo caruurta wax ayaga go-aan loo gaaro oo go-aanka marka lasoo gaarana loo keenay ayagu ay noqdaan dadkii fuliyey laakiin hadda miyigu waan kasoo tagnay geel geel ragguna geel lama socdaan haweenkuna arig lama socdaan magaalaa la yimid magaalada markay la yimid dadku waxbay barteen waxaa la rabaa dhaqanka inuu la cusboonaysiiyo oo la hormariyo kan waxay qayb ka tahay in dhaqanka hore loo qaado markii shalay wiilka shalay wiilka soomaaliga waxa loo dooranaya waxay ahayd geel ma dhici karaa xoog ma leeyahay labaatan wiil markaa dhasho waxaad ahayd nin geeliisa inuu geel soo dhaco maahane aan geel laga dhicin laakiin markay shan gabdhood kuu joogaan minis geelaada waa la haweysan jira sababta maaha waxaa waaye dagaalka dumarku inta inta qorya qaataan sooma dagaalaan dad sooma dilaan so wiilka waxa loo jeclaa waxay ahayd wuu soo dagaali jira waxbuu soo dhici jiray marka systemka geela lagu dhacayo magaalada ma joogo geela ma dhacayo geela ma ilaalinayo baahida hore ma jirto rafaadka hore miyiga ka jiri kama jiraan magaalada way badata dadku waxbay barteen waxani waxa waaye hadda qof kas waxa waaye maskaxdiisu uu ka shaqeynaya you know waxbuu bartay cilmiguu soo kordhinaya waxbuu soo saaraya waa waa waa la isweydiin karaa hadda soomaaliya gabdhihii waxbay barteen jaamacadihii bay wax ka dhigaan siyaasadii bay qayb ka yihiin mararka qaarba wada hadaladii si dadban ay ugu jiraanoo iyagiibaa bulshadii waxbaraya maanta qaybo fara badan oo ka mid a wada xaajadyada ay u baahan yihiin inay qayb ka noqdaan maxay
wadaxaajoodyadu waxay u baahan yihiin haddii gurigii la joogo waa in hoos laga bilaaba waa inay qayb ku yeelataa haddii bulshadii loo hadla waa inay qayb ku yeelataa haddii hogaankii laga hadla waa inay qayb ku yeelataa haddii laga hadlayo si caam oo dad kale wax lala wadaagay waa inay qayb ku yeelataa waxaan rabaa inaan ku daro go-aankan yow yahay cibda oo saameynayo haddii lasoo qaado hooyada ugu horeyso haddaadan waxba ku lahaynin oodaada qayb ku yeelanin sideed hadhowta ku aqbalaysaa ama uu kuu qabanayaa lagaamaba talagelina cid baa kuu soo gaartay waxaasoo dhan marka si loo daboolo waa inay gabdhuhu saktar kasta ama qayb walba ee laga hadlaya ay qayb ku yeeshaan ilaa noloshu waxay ku dhisan tahay khilaaf uu imaanaya waxbaa laysku qabanaya wadaxaajood baa imaanaya oo waa laga hadlaya wixii laysku qabtay waxaa laga doodayaa wixii loo socday marka noloshaaba ku samaysanba waa isdheelitiraysa waa bidix iyo midig mar waliba marka sidaa darteed waa inay meel waliba ay kaga jiraan dumarku
xaajo markii la gelaya waxaa jirta waxyaaba la isxeerto iyo dhaqano iyo waxyaabo raggu mararka qaar xaajadu markay cuslaato ay dib u eegaan haddii maanta la yidhahdo gabdhaha wada hadallada qaybka ka noqdaan maxaa u diyaarsan horta xeerarka waa qoran yihiin intuu ninku hayo dumarku way hayaan intuu qorana way qoran yihiin you know xeer markaan waa wax societyga qorteen xeerka lagu sheegayo waa wax bulshada ku heshiiyada dumarku wixii qayb bay ka yihiin bulshada dhalinyaradu qayb bay ka yihiin odayaashuna qayb bay ka yihiin haynoo soo qoraan haynoo gaaraan laakiin waan haynaa waana naqaanaa wixii lagu goynayo dhan waa loogyaha soo marka sharciga uu ku goynahayay ayagana ku goynayaan wax sharci cusub ay imaanayaan malaha laakiin kii xeerka ahay ee dhaqanka ahay ee societyga lahaayeen ee qoraay kaasbay dumarku qayb ka yihiin haddii la yiraahdo ama cilmi ama waxbarasho qofku ama sharciyada caalamiga ama constitutionka all maxkamadaha gabdhaha jooga way ka shaqeeyaan xeerka way gooyaan way yaqaaneen cilmiga way yaqaaneen gabdhuhu maaha gabdha hadda oo iskuullada ku bilaabay waxaa ku jira soomaaliya doorar kasta ee waxbarashada dalka ay gabdhuhu soo qaateen ilaa gumaysigii ka hor gumaysigii waa la qariyaa xaqiiqada jirta waxay tahay soomaalida historiga ama taariikhda dumarka soomaalida wax qabta way qariyaan ma sheeg ugu dambeyntii xalkan weydiinayaa eh, xamdi maxaad si leedahay xalka uu ku jiraa in gabdhihiina wada xaajoodka ay uga qayb qaadan karaan
Een, een, intaanaan u gudbin xalka waxaan rabaa inaan wax yar ku daro ta- xaajooyinka oo su-aasheeda ugu dambaysa ahayd Een, soomaaliya markaan usoo laabano dhaqanka iyagu waxaa lahaa xaajadan ma ugu baa mise waa mid hore u jiri jirtay Een, oo wax lagu go-aamiyaa marka haddii la leeyahay xaajadii waa ugub waxay yeelanaysaa weji cusub iyo waxayna noqonaysaa xeer cusub oo lagu dhaqmi doono laakiin markii la yidhahda xaajadan hore bay u jirtay waxaa jira hab loo raacayo habraacaas unbaa loo maraya soo waxa garata maa marka ma ahan wax ku goori noqonaya ninka keliya inuu go-aanka gaaro hooyaa samayn kardho gabadhaa samayn karto maxaan ku dhahaa dumar oo dhan baa samayn karo cid welibaa samayn karto waxaa kaloo ogaataa een, xaajooyinka iyo markii la goynayo dhibka dadka ugu badan uu ku dhacay dumarka qaybka ah xalka marka waxaa laga yaabaa marka in gabadhii ayadii een, een, loo gacan qaado ee, dhib kale la gaarsiiyo waxa laga tashanaya ayadii ay tahay haddana waxba aysan ku lahayn hooyadeed oo laga yaaba in aabaheed go-aan usoo gaara ama adeerkeed usoo gaara ama adeerkeed geed qansax ka yimid oo toban tira gadaasheeda ka imaanaya soo waxa garata maaha marka waxaasoo dhan dhibka jira bay qayb ka tahay si dhibka loo baabi'iyo waxaa la rabaa marka in dadka ay mudan tahay meesha la keeno soo waxa garata maaha xalkii baan rabaa xalku wuxuu ku jiraa in wax la isku ogolaado haddaan lees ogolaanin is-aqbalaadu waxay qayb ka tahay in la wada noolaado number one waa in gabdhaha een, aqoon way leeyihiin la aaminaa bulsho ahaan ay aaminaan bulshadu in gabdhahoodu ay wada hadalka ka qayb geli karaan oo qayb ay ka noqon karaan gabdhuhu laftirkooda mas-uuliyad baa saarane waa inay doorkooda soo muujiyaan adeer inta cid kuu timaado een, inta ku soo qaado kuma dhaysa waxaan qabso waa inaad adigu banaanka iskeentaa oo tiraa waxaas iyo waxaas waxaas baan u baahanahay Een, labo waa in sistamyada markii een, waxa la xulaya ee dad loo xulay ila wadaxaajoodka dadkao dhan lama soo uruuriya dad baa loo soo xulaa xubnaha iyo dadka lasoo xulay ay qayb ku yeeshaan
Eh, aad aad umahadsantihiin xamdi xasan yuusuf iyo kaafiye naaleeya khiyaartayna la socotaay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee v o eda anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inala socodsiinayo nuur xasan nuur
mahadsanid xuseen aan ku bilowna ee waxaa la soo saaray jimcihii isku aadka wareegga siddeedda koox ee koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league siddeedda koox ee hadda isugu soo haray tartankan ayaa waxay isugu dhaceen sidan kooxda ugu hanashada badan tartanka ee real madrid ayaa waxa ay garka gelisay liverpool oo ka mid ah kooxaha ugu caansan tartankan horena ugu guulaysatay shan jeer waayo munikh oo difaacanaysa horyaalnimada waxay ku dhacday kooxda paris saint german oo iyadu kaalinta labaad ku dhammaysatay koobkii champions league ee xilli ciyaareedkii hore chelsea waxa ay ku aaday kooxda porto ee dalka bortuqiiska manchester city oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo waxa ay fooda dari doontaa naadiga brushia dortmund ee dalka jarmalka iscaragga hore ee wareegga sideedda ee champions leaga waxaa la kala ciyaari doonaa lixda iyo toddobada bisha abril ee fooda nagu soo haysa halka lugta labaadna ay kooxuhu is arki doonaan saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka bisha abril hadduu rabiraale ka noqdo waanu arki doonaa halka la kala gaaro Eh, isla een, wararka yurub ayaan ku jirnaaye eh, koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub ayaa isna wareegiisa sideedda isku aadkiisa la sameeyey kooxuhu waxay isku dhaceen sidan manchester united oo milan soo reebtay waxa ay ku aaday kooxda qaranaada ee dalka spain ayax oo ka mid ah kooxaha ugu caansan yurub waxa ay ku aaday kooxda roma ee dalka talyaaniga arsenal ayaa ku beegantay kooxda slavi braha dinamo zagreb iyo viyarealna fooda ayay isdari doonaan wararka kale ee dhinaca isboortiga ee ugu xiisaha badan maanta waxaa ka mid ah cristiano ronaldo ayaa xalay loo magacaabay ciyaaryahanka sanadka ee horyaalka serie aada talyaaniga ronaldo oo u ciyaara kooxda yuventus ayaa xil ciyaareedka lasoo dhaafay u qaaday kooxdaasi horyaalka serie aada dalkaasi talyaaniga xubintii ciyaaraha waa midinta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad kala socoteena dhegaystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta axmed naaji sacad iyo luul jaylaani cali
degmadeeda diida iyo duur leed gashaaye igu soo dirtaa dadkaagi degmadeeda diida iyo duur leed gashaaye igu soo dirtaa dadkaagi dadkalaygu daare daada anaa ku doortee dacwadaynu waa dambaysay duqaleygu daane daada anaa ku doortee dacwadaynu waa dambaysay madaxaaga waaye meeha waxii ikeen ha imoodin waa ku soo maage madaxaaga waaye meeha waxii ikeen ha imoodin waa ku soo maage makrigiiga dhaafe
heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo